doodaan aan ku hadalahay doorka aqoon-yahanka uu sokilayay isbedelka bulshada iyo weliba ha qabanqaabiyey macadka cilmibaarista daraasaadka iyo doodo ee irada welina ku qeybgalay aqoon-yahano bulshada qaybashalgadisin iyo madax ku dareerta dowladda koonfur galbeeda kulankii weliba induusa dareerihii laha ka bandhigay sida aqoon-yahanka uusa isbedelan ka sameeyi karo bulshada dhinacyada horumarinta walbarashada caafimaadka maalgashiga dhaqaalaha ganacsiga iyo biyo waxaana uu kamid ah aqoon-yahanadii ku qeybgeliya su-aalo ka saabsan doorka aqoon-yahanka usokilay isbedelka bulshada weliba iyo weydiina aqoon-yahanka martida ka haaye kulanka dooda magacay waliba cabdirasaaq xaaji xuseen gudoomiyaha jaamacadda baydhabo intaas kudib kulli lama soo ala fada inaan brofesorka weydiiyey maadaama brofesor adan arti dadkii oo dowladnimada soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xilligii dowladdii carti laha dhisaay adqeyb kuhayti oo adan arti xilligaas waliba ka guulaysanay inay soomaalida kale waliyo ka hadleen nuqaadana four point five nidaamka kasley marka may kalena sheegtay in soomaalida guud ahaan way wada samayen oo digil berfle waliyo qaadadaan dadka kale iyona may waahiibiyaha daarood kalimadka iyona qaadadaayaan dhidhinkaas isku mid la keeyey taas runtii guul eed inuu ka faraxaan oo
goor brofesoorka brofesor boqolkiiba boqoliyadii laakiin kumaan nagaal walbadan oo deegaanku kasaabsanay oo horumar iyo dhibaatooyin badan gumaysi badan hamariya nin ku sheekayti waan walan baanay lan-adahadow eh ini oo bulshada ha hor sulmo walagi bulshada dhibaato iyo hamareen inshaaga walan baahanaye mayba rajeeye adigii inku badan aadow ini oo kuhay doonaan
lamaa su-aal oo eh brofesore dadka wala baradan oo qoyahanada deegaanada macnaha may indiidi inti deegaanshohakanagda intiyo badan maya meel kale gobolada kaas soomaalida mase dibada ku maqayaan brofesor wali weydiiyey maadaama aad hakashaqayti walbarashada deegaankuna in badan hakashaqayti may may insaan kushaqeeyo way tahay antiisan jaamacado sida ummadda oo kale antiisan maamul goboleedyada waysiyay wayjeey anti koonfur galbeed lisheena may kushaqeeyo way tahay sideen bedeli karan bulshada haddii oo maylaraa inshee fursadlan siina dadka aqoon-yahanada mase bedelu korana haddii oo garab istaan ku haasina qaybaha bulshadii qaybaha aqoon-yahanada iyo dowladda iyo raadiyahaba
xuseen macalin iimaan oo ah aqoon-yahana kaxeeldheer arrimaha bulshada iyo weliba uusa ku jawaabay su-aalaha ku qeybgalyaalka usoona biyo talooyinka saabsan doorka aqoon-yahanka uusa ka leeyay isbedelka bulshada oo iska kaalmaysano madaxda jaamacadaha macalimiinta ardayda culamaaadiinka ganacsatada xildhibaanada agaasidayaasha dadka waxgaradka ah hooyooyinka iyo dhallinyarada intaan iska ashano tababarada lahana nagoo la badiyo baahda ani insha allahu tacaalaa ka dadaale
noocyada oo waxbarashada ugu muhiimsan waxbarasho toon ka muhiimsan ma jartaro waxbarashada ka muhiimsan dadkan deegaanka horta dega xoolaa iyo beeraha number one iyo caafimaadka meeloolu ku dhimid intaas hadda beero dadkii dhan ha ku shartabeen wax soo saarka hoose aan dhihi aqoon-yahan beereed oo n kaalmayo n baahanyin marka barnaamij beeraha ka saabsan oo gobolladan kale hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose una wadna ani iyo dadkao kale hadda wadna beerilaysi in iska filnaada lahaayeen oo bacrintiyo iyo abuursho iyo walaasho wax soo saarsho meel lahaayeen barnaamij beerilayda iska talladaayaan aha marku wadna macadka cilmibaarista iyo daraasaadka dooda ee iradayaa doodo ka saabsan arrimaha horumarinta bulshada ku qowday toddobaadkan magaalada baydhaba